bilay fooday nagu soo hayaan maalmaha farxadda badan ee ciidulfidriga ah ayaa deegaanka istanbuul oo dhaca waqooyiga magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaa si xooga looga dareemayaa u diyaargarowga munaasabada ciidda suuqa deegaanka ah ayaana si weyn loo soo camiray iyada oo bulshada ku dhaqan deegaankaasi ay ka dukaamaysanayaan islamarkaana ay ka iibsanayaan waxyaabihii ay ku ciidi lahaayeen haddaba qaar ka mid ah ganacsatada deegaanka istanbuul ayaa ka warbixiyey siyaabaha loogu adeeganayo suuqa iyo sidoo kaleeto mashquulka ka jira wallaahi niyo horta waa iskaga fiicannahay deegaanku waa iska fiican yahay waa iska nadboon yahay meel walba marka horta ay nabad iska tahay horumarkuna waa iska soconaya deegaanku deegaan iska nadboon weeye aadana loogu fiican yahay ganacsigiisuna waa kala socdaa waad arkaysa hadda khudaartii laamida hareeraheeda inay daadsan tahay dharkii hadda muddooyin dhowr sano ka hor meeshan waxay ahayd meel oo duur ah marka waad arkaysa hadda waa la degan magaalada maasha allah magaaladu waa nabadgelyo waa iska degan yahay jawigeedu dharkii waa lagu gadaya khudaartii wax walba marka alxamdulilah rabbilcaalamiin aad aad aad iyo aad aad iyo aad maalin walba waxbaa la dhisaya waxbaa lagu soo darayaa khudaartu waa soo badanaysaa deegaanka ahaanta dharka iyo dadka iyo waa ku dhawaa walaal macaan magaceyga waa cabdulaahi maxamuud maxamed cabdille waxaan ku waxaan joognaa deegaanka istanbuul carwo weediyo waxaan hadda u diyaargarooweynaa maalinta iidda dharka iidda iyo wax walba diyaar waaye waaweyn iyo ilma iyo dad dadka waaweyn iyo dadkao dhan marka insha allah waxaan rajeynaynaa si fiican in nagu soo gabagabowdo waa fiican tahay aada iyo aad waa roon tahay marka waxaan rajeynaynaa si fiican in nagu dhammaato waqti badan waa gelinaa aada iyo aad waa u dadaalnaa marka aniga waxaas leenahay deegaankan aada iyo aad ha u kobco ganacsigiisi iyo wax walbo aan aada ugu dadaalaynaa aada iyo aad inuu soo dhaweyn waa fiican yihin dadka reer istanbuul marka maamulka iyo dadka iyo oqaalka iyo odayaashii nabadoonadaba aad iyo aad ay noo soo dhaweeyeen waa soo jeednaa marka qaarkooda ilaa iyo shan saac camal waa soo jeednaa